بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
bismillaahi araxmaan iraxiim wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada naga dhegaysanaysaayee ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka qodobada caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a soomaaliya ma xorba mise waxay ku jirtaa maxmiyad gumaysi maxaan ka ognahay sooyaalka xorriyad ku sheegga soomaaliya warbixin si qoto dheer u lafaguraysa arrimahaasi ayaannu idiin haynaa odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe oo si adag uga hadlay shacabkii ay maleeshaadka ridada baangaraafta ee maraykanku tababaray ku laayeen deegaan hoostaga degmada afgooye dabdhaliyey khasaare hantiyadeed oo ka kacay deegaan ka tirsan gobolka sanaag ee waqooyiga soomaaliya xildhibaan ka tirsan baarlamaanka daaquudka ah ee dowladda yugandha oo lagu afduubtay kambala isagoo jirdil iyo dhaawac loo geystayna lasoo dhigay mid ka mid a xaafadaha magaaladaasi munaasabad dowro loogu soo xirayey culimmada degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee bakool oo ka dhacday deegaanka buurdhuxunle waxaad maqli doontaan kelimaadka laga jeediyey xafladdaasi ehelada darawal ay dileen maleeshiyada murtadiinta oo ka hadlay dilka loo geystay ninkaasi qodobadaas ayaad caawa barnaamijka kaga bogan doontaan dhammaan xarumaha al-andalus ee wilaayaadka islaamiga ah iyo baraha aan internetka ku leenahay ayaad naga dhegaysanaysaan dhegaystayaal waa mar kale iyo faafareebka wararka أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى انشري الدين waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaannu gudagali doonnaa iyo qodobkiisa ugu horeeya soomaaliya ma xorba mise waxay ku jirtaa maxmiyad gumaysi maxaan ka ognahay sooyaalka xorriyad ku sheega soomaaliya maanta kooxda ridada soomaaliya iyo maamul goboleedyada gaaloraacyada ah ayaa u dabaaldegayey waxay ugu yeereen maalinta xorriyadda soomaaliya taasi oo dhanka kale dadkan dheergaradka ah ku dhalinaysa su-aal ah dalkan ma yahay mid xor ah oo madax bannaan haddaba warbixin gaar ah oo mowduucan ku saabsan waxaa qalinka u qaatay waryaheenna suheyb cabdulaahi
muranii gumaysiga markaynu isu maandhaafnay mabliyada markii laysla galay labada meeloodba muqdishiyo hargeysaba markay murugdayay reegntay
si la mid ah humadaha kale ee xaqooda la duudsiiyey gumaystuhuna uu qabsaday ayuu shacabka soomaaliyeed ee muslimka ah muddo dheer gurayey dhabaha gobonnimada gu'yaal badanna geylan dheer u galay si uu uga cadgoosto gumaystaha kala qoqobay ummadduna ay uga baxdo silica iyo saranseerka ay muddada sannadada ah ku jirtay kadib markii ay ka habowday dhabaha toosan ayna dayacday dhaxalkeeda ayuu ku habsaday gumaysto saliibi ah oo aan u diirnaxaynin taas oo ku qasabtay shacabka soomaaliyeed in waayo badan ay dharaarsadaan neecawda xurnimada gobannimadoodana ay soo dhacsadaan heeryada gumaystahana ay iska dulqaadaan
manaxanadii baan arliga meeriisna u toline marnabayaydinaan dhicin kuwii malee ku soo goosay sannadkii kun sagaal boqol iyo lixdankii ayay soomaali badan u dabaaldegtay xorriyad iyo gobonnimo kadib markii ay soo jiidatay saxansaxadii xornimada iyo midnimada rajo fiicanna ay ka qabeen in aayahooda ay ka tashadaan mustaqbal fiicanna oo dorasayey balse nasiib xumo wuxuu dalka galay gumaysi cusub oo la huwiyey shaar cusub oo ka duwan kii tooska ahaa kadib markii hoggaanka ummadda ay qabteen kuwo aad midabka soomaali moodo balse ku diin iyo dhaqan ah cadaawaha
kun sagaal boqol iyo afartankii markii uu sii xoogaystay dhaqdhaqaaqii gobonnimodoonka gaaladii gumaystaha waxay u tafaxiiteen sidii ay u marin habaabin lahaayeen halgankii lagula jiray waxayna ummadda soomaaliyeed ka dhaadhiciyeen in ayan weli u bislayn madax bannaani dhammaystiran ayna u baahan yihiin toban sannoo kale oo loogu tababarayo siyaasadda iyo hannaanka dowladnimada si ay ula jaanqaadaan nidaamka casriga oo markaa adduunka laga aqoonsan yahay sidaa awgeedna kun sagaal boqol iyo kontonkii ilaa kun sagaal boqol iyo lixdankii dalka wuxuu noqday waxay ku sheegaan maxmiyad oo hoos tagta qaramada midoobey ujeedka gaaladuna wuxuu ahaa in tobankaa sano gudahood ay ku sii carbiyaan madax soomaaliyeed oo lagu soo barbaariyey dhaqankii reer yurub iyagana ku fikir ah kuna ujeeddo ah sida ay uga sii simaan hoggaanka dowladnimada marka ay iyagu dalka ka tagaan
sidaa ayuu suntiisa ugu dhex beeray gumaystaha bulshada soomaaliyeed oo waxaa isbeddelay good iyo abees heer abwaankii soomaaliyeed uu xilligaasi yidhi dembi ku hadli maaye ma arag dowladdan rabaye isma dooringaalkan diriyo kii daarta galaye dusha midabka soomaali baa dugulka moodaaye
muradkoodu nimanku ahaamo dharkiyo daarta mudaahanada beentaa kuwii nagu maqaar saaray mudaahanada beentaa kuwii nagu maqaar saaray maswaabaydii lama dhunyado iyo midho dhunkaaleengede manfacaan la cunin baa jira oo mawdka ku sidooye malaykan iyo kadib tobanaan sanno oo gumaysi ah uu kala gooyey kalana irreeyey ummaddii soomaaliyeed ayuu intii hartay uga tegay dabadhilifyo xambaarsan manhajka gumaystaha uuna fogeeyey qiyamkii diinkii iyo akhlaaqdii bulshadu lahayd markaa weeye marka mataqaana maaragta talyaanigu markuu wareegay ninkii mataqaana markaa ku soo biiray iyaga oo macallimka u ahaa legada khaasatan raggii mataqaana maaragtay mu'asisiinta ahay oon unug ahaa nin talyaaniga ayuu ahaa oo shuuciya oo la yaqaano oo si fiican u tababaray ayuu ahaa waa asaaska mataqaana raggaas yani mataqaana markii horeba caqiido islaamiya kuma ay dhisnayn kabacdina sidaasan markaan kusoo gaabsho talyaanigii mataqaana waa kii soddon konton iyo shantii dowladtii daakhiliyada ahayd oo ninkii mataqaana cabdulla ciisaha looga dhigay waa kii waa kii bixiyey ka bacdina mataqaana maaragtay lixdankii waa kii calanka wareejiyey waa tii kanasa kanasiib waa tii la yidhi taariikhda aad baa loola socday mudaahanada markii hoggaankaasi majaraha u qabteen dalka diintii iyo dowladnimadiina la kala fogeeyey lana hirgeliyey mabaadi'dii gumaystaha ayuu shacabka soomaaliyeed wajahay sannado badan oo tiih ihaano iyo dullinimo ah allaahna uu ku salliday hoggaankaasi ka xuubsiibtay diinka rabbigooda iyo islaamnimadii lagu soo gardaadiyey iyaga oo guranaya midhaha qaraar ay ka dhexleen hoggaaminta dowladihii dalka ay ka dhisteen gumaystaha ayuu shacabka soomaaliyeed galay marxalad uusan taariikhda dalka soo marin cirroole iyo dhallinyarana ay si isku mid ah hubka u qaateen birtana iska asleen iyagoo qoloqolo isku dilaya maadaama ummaddii soomaaliyeed ay dayacday midhihii halgankeeda haddana saliibiyiintu kama suulin in dalkan iyo dadkiisa xoog iyo xeelad ku maquuniyaan kuna sii heshtaan oo waxaa sannadkii kunsagaalboqolsagaashaniyosaddexdii yimid xalqo kale oo ka mid ah silsiladan dheer ee hagaardaamooyinka ah ee loo maleegay waxaana markaan awooddiisa dalka ku soo tijaabiyey maraykanka balse gumaysigan cusub ayaa ahaa mid ka duwan kuwii hore oo waxa uu xambaarsanaa gargaar bini'aadannimo iyo in dib loo soo celiyo rajadii uu cadaawuhu ku doonayey inuu ku soo celiyo maamuladii maqaarsaarka ahaa
askari weliba oo ka qayb qaadanaya howlgalkan waxaan doonayaa inaan u sheego waxaad haysaan shaqadii uu allaah idiin igmaday mana laydinka guulaysan doono waadna mahadsan tihiin
kadib fashilkii isbahaysigii yunisom halkaas kuma joogsan hagaardaamooyinka lala maaganaa dadka soomaaliyeed oo waxaa haddana xigay iskudayo kale oo dhowr ah iyadoo mar kale dowlado dabadhilif ah oo ku shaqeeya isla ajandihii cadowga dib loo soo dhisay intii u dhexaysay sannadadii laba kun ilaa labadii kun iyo sagaal balse dawaaqiidan cusub ayaa ahaa kuwa ka shar badan kuwii hore kana dhaqan iyo damiir xun gumaysigii dadbanaa ayaa noqday mid toos ah iyadoo saliibigu uu noqday garhayaha dalka loona daba fadhiyo go'aannada iyo mustaqbalka ummadda kumanaan ciidamo saliibiyiin ah ayaa dalka ku soo qulqulay soomaaliyana waxay noqotay goob halaqmareen ah oo kale iyagoo saxiix iyo soo dhoweyn ka helaya hogaamiyaashii ay soo barbaariyeen oo diinkooda iyo dalkooda siistay muquuno yar oo ay macatablayda ka heleen tobanaan kun oo ciidamo ajnebi ah oo isaga kala yimid daafaha caalamka ayaa saldhigtay berriga iyo badda soomaaliya iyadoo mid weliba uu leeyahay ajando gaar ah balse hadafka guud ee mideynaya uu yahay gumaynta dalkan iyo dadkiisa lagana ilaaliyo inuu noqdo mid madax bannaan oo ay dadkiisu ka tashadaan aayihiisa iyo masiirkiisa marka laga soo tago duulaanada ay hogaaminayaan dowladaha kirishtanka ah ee deriskala ah dalka iyo kuwa qaybta ka ah isbahaysiga midooda afrika haddana quwadaha saliibiyiinta reer galbeedka ayaa iyagana saldhigtay dhammaan gobollada waddanka halkaas oo ay ka hirgeliyeen xarumo militari kuwa sirdoon iyo xabsiyo qarsoodi ah dowladda saliibiyadda maraykanka oo ah hoggaanka sharta ayaa tan iyo sannadkii kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo saddexdii faragelin dadban iyo mid toosaha ku haysay waddanka waxayna washington dalka ku leedahay saldhigyo dhowr ah iyadoo dhanka kala tababartay calooshadu u shaqaystayaal daacad u ah oo ay ku ugaarato iyadoo ay usii dheer tahay xabsiyo qarsoodi ah oo ku yaala dhulka hoostiisa oo ay ku tacdiibiso dadka muslimiinta ah
arrimaha aan daaha ka feeday waxaa ka mid ah in c i eda ay saldhig qarsoodi ah oo qaabilsan la dagaalanka argagixisada ku leedahay garoonka muqdisho waxaan aragnay markii aan garoonka ka soo degnay waana sir ay cid kasta oo ku nool muqdisho og tahay waxa aan muqdisho ku soo ogaaday waxaa ka mid ah in maraykanku uu maamulo xabsi ka dhisan dhulka hoostiisa oo ku yaalla dhismaha hay-adda sirdoonka soomaaliya halkaas oo ay c i edu ku istijwaabto maxaabiista laga keeno kenya maxaabiistu wax awood ah uma lahan inay la xidhiiraan adduunka intiisa kale ma haystaan wax qareenno ah oo u dooda mana la kulmaan hay-adda laankayrta cas wax iftiin ahna ma arkaan waxay la nool yihiin cayayaanno buux dhaafiya goobta waxaana halkaasi ku istijwaaba saraakiisha sirdoonka ee maraykanka iyo faransiiska sidoo kale waxaa jira isbahaysiyo kale oo caalami ah oo ka howlgala dalka waxaana ka mid ah howlgalka ciidamada midowda yurub ee loo yaqaano atlanta waana mid lagu taageero isbahaysiga midowda afrika iyo sidoo kale hay-adaha midowda yurub ee ka howlgala soomaaliya sida midka loo yaqaano a u cab ee qaabilsan dhismaha maamulada iyo midka kale ee loo yaqaano a u t m ee qaabilsan tababarida maleeshiyada ridada turkiga ayaa isagana ku soo biray gumaysiga soomaaliya oo waxa uu dalka ka furay safaarad iyo saldhig midka ugu weyn oo ay ciidamo turki ah ku leeyihiin meel ka baxsan dalkooda sidoo kale saldhigyo qarsoodi ah ayaa ku yaalla waqooyiga iyo koonfurta soomaaliya halkaasoo ay maamulaan dowlado iyo shirkado murtasaqa ah oo ay ugu horayso dowladda imaaraadka carabta oo garoomo militari ku leh magaalooyinka boosaaso iyo barbara dhammaan guumaystahaas ayaa maanta ah kuwa maamula dalka shaqooyinka iyo awaamirtana siiya madaxda murtadiinta maqaarsaarka ah maadaama aysanba u arkin inay yihiin dal madax bannaan taabadelkeedana ay ka aaminsan yihiin mustacmarad ay gacanta ku hayaan dalka weli ammaankiisa iyo awooddiisa ajnabi ahaaya dhaqaalihiisana niman la yidhahda beesha caalamkaa bixiya waana ogtihiinoo annagana ognaa idinkeena waa ogtihiinoo soomaalida markii laysku wareero beesha caalamka maxay tiri hal dhahaa soo saas ma aha ninkii maraykanka ahay maxuu sheegay waana la inkiraahoo soomaalidu waxay ku leeyihiin annaga ajnabi nama faragashan karo hadda annina asagale la sugaa ama hadda twitteraa bilowda wax la yidhahdo dhag twit oo sawrida
marka annagu hadda dowlad inaan nahay soo haysanaa dowlad laakiin ma nihin gun baa nahay soomaalidan dadkeena soomaalida ma waxay aaminsan yihiin dowladda war dowlad ma nihin addoon baa nahay xorriyaddeedii waa la qaatay xaqiiqada markaa rabtaan soomaaliya xor ma aha oo idiin sheegaya hadaad aaminsantihin inaan xor nahay ma nihin waxaan sheegana xildhibaanna waa sheegad madaxweyne waa sheegad prime minister waa sheegad wasiir waa sheegad laakiin run ma aha waxaa weeye dalkeenna isticmaar iyo shisheeye iyo cadowgeennii tradition ayuu gacanta ugu jiraa
waxaan aaminsanahay inaanaan taladii dalkayaga gacanta ku hayn waxaan aaminsanahay inta nala joogto oo dhan oo bannaanka nooga timidna inaysan doonayn taladeennu gacanta inay soo gasho waxaan aaminsanahan rabaa inaan sheego
mudahanada beenta kuwaynagu maqaarsanharay maswaabaydii lama dhunyado iyo midho dhunkan alengede manfaqaan la cunin baa jira oo mawdka ku sidooye malaykaniyo wakay baxshan madaxda aho nato
haddaba waa kaa xaalka dhabta ah ee soomaaliya balse waxaa isweydiin mudan aaway madaxbannaanida loo dabaaldego sannad kasta xilligan soo dhab ma aha hadalka abwaankii yidhi good iyo abeys baa isbeddelay kanina waa gumaystihii oo mar kale soo laabtay isagoo intii ka halis badan hawshii uu qabyada uga tegayna dhammaystiray intii hartayna gabalgabal u jaray nimankii mugoodu baa maalin la casuumo haddii maamulkii hore dhintay oo maasuq lagu bengeray mantaba malkay nagu qumane haddaba lixdan iyo shan sane kadib xorriyaddii iyo gobonnimadii loo damaashaaday soomaali ma haysaa dhabaheeda mise weli wuxuu dalku taagan yahay halkii uu joogay lixdankii mise maandeeq godlan weyday oo godol laga dhiijiye lawaa rajaduna weli ay taagan tahay meeshii ay lixdankii joogtay saadaashanu ay tahay murtidii abwaankii soomaaliyeed ee yidhi mar unbuu daf soo odhan nabsigii diinku soo sidaye mar unbay daruur caafimaad dooxa soo rogiye dibnihii shakaallaa marbaa doodda loo furiye markaasaa la daydayi xaqii naga dahsoonaay
wax yar haddii aynu dib u milixsanno taariikhda ummaddan iyo heerarkii ay soo martay waxaynu ogaanaynaa in ay soo martay oy soo tijaabisay nooc kasta oo nidaam la sheego dunidan amaba la suuraysan karo oo la sawiran karo waxay soo martay gumayste bal waxay soo martay kii u xumaa kaasoo qurbay oo googooyey waxay soo martay waxa maanta loogu yeedho dimuqraadiyadda taasoo la rabo dadka in looga dhigo wax cusub oo hadda hor leh waxaasoo dhan waxay ahayn wax ka soo horjeeda islamarkaana khilaafsan diinta ummaddu ay leedahay iyo fitradeeda waxay ahayd wax ku salaysan oo ku dheehan kudayasho indhala oo lagu dayanayo mabaadida iyo diimaha gaalada waxaa hormood ka ahaa niman danaystayaal ah oo ummadda jaranjarro uga dhiganaya danahooda gaarka ah marnaba aan iyada u danaynaynin
ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii xiisaha badnayd ee hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga aan soo dhoweeyo walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba aad baad u mahadsan tahay walaalka maahir bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal xubinta hadalhaynta iyo guud marka mareegaha islaamiga ah qodobo dhowr ayaynu kusoo qaadan doonaa caawa waxaana ugu horeeya wakaaladda wararka shahaada news oo qortay warbixin ku saabsan maleeshiyaad uu maraykanku tababaray oo xasuuq bacan ka geystay deegaan dhaca duleedka degmada afgooye ee shabeellada hoose fiidnimadii xalay waxaa ka dhacay tuulada yoombis oo ku dhow deegaanka sabiid ee agagaarka magaalada afgooye ee gobolka shabeellada hoose dhacdo argagax leh oo lagu dilay qoys dhan kadib weerar dhiig badan ku daatay oo ay fuliyeen maleeshiyaadka baangarafta oo ay tababarto dowladda silbiyadda maraykanka maleeshiyaadkan ayaa waxay dileen shan qof oo rayid ah oo afar ka mid ah hal qoys ahaayeen halka caruur kale ay si xun ugu dhaawacmeen goobjoogyaal ka badbaaday xasuuqan foosha xun ayaa sheegay in xilli saqdhexe ay ciidamo hubaysan ugu soo daateen guryahooda islamarkaana ay geysteen falal wuxuushnimo ah intii ay maleeshiyaadku xasuuqa u geysanayeen shacabka ayay diyaaradaha dagaalka maraykanka dul heehaabayeen tuulada yoombis iyagoo qayb ka ahaa howlgalkan dadka badan lagu gumaaday dadka deegaanka ayaa codsaday in si deg deg ah oo dahfuran loo furo baaritaan ku saabsan falkan foosha xun lana horkeeno cadaaladda cid kasta oo kulug leh waxay sheegeen in aamusnaanta laga muujiyo falla noocan oo kale ah ay la mid tahay dembi kale dhacdadan ma ahan mid cusub balse waxay ka mid tahay kuwii ugu xumaa ee loo geysto rayidka ku dhaqan gobolka shabeellada hoose gaar ahaan qoysas iyo caruur aan waxba galabsan intaasi waxaa inoogu eg warbixintii wakaaladda wararka ee shahaada news bal iminkan aynu jaleecno dhanka iyo shabakadda wararka soomaali memo dab khasaare hantiyadeed dhaliyey oo ka kacay deegaan ka tirsan gobolka sanaag ee waqooyiga soomaaliya waa mid ka mid ah canaawiinta maanta lagu qoray websayteka soomaali memo gelinkii dambe ee shalay waxaa dab ka kacay buurta daalo ee gobolka sanaag dabkaasoo dheliyey khasaa'ir baahsan wasiirka beeraha maamulka shaadadirarka somalilan ayaa sheegay in ilaahi haatan ay gubteen laba boqol iyo labaatan beerood dabkuna uu weli sii socdo ciidanka debdemiska maamulka somalilan oo isku dayay in ay bakhtiyaan dabkaas ayaan weli ku guulaysan waxaase ay sheegeen in dabka noocan oo kale ah aan lagu bakhtiin karin baabuur ee uu u baahan yahay diyaaradaha dabka bakhtiya waxaa sidoo kale wasiirka beeraha maamulkaasi uu sheegay in dabkani yahay kii ugu khasaaraha badnaa inta la xasuusto mar sii horreysay oo xalay ahayd waxaa dhankiisa sidaa oo kale uga hadlay gudoomiyaha gobolka oo sheegay inay xakamayn kari waayeen dabkaasi warbixintii websaytka soomaali memo halkaa aynu ku dhaafno xildhibaan lagu afduubtay kambaalo oo isagoo dhaawac ah la helay waa mid ka mid ah canaawinta maanta lagu qoray websaytka islaamiga ah ee calamada xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda silbiyadda yuganda sidoo kalena ah qareen ayaa isniintii shalay la xaqiijay in laga helay duleedka magaalada kambaale ee caasimadda dalkaasi kadib maalmo uu gacanta ugu jiray ciidan afduubtay ninkan oo lagu magacaabo barnabaas tinkasimer ayay ciidamo hubaysan oo ka tirsan kuwa ammaanka ka afduubteen isla caasimadda kambaala waxaana afduubkiisa xaqiijiyay ehelkiisa ururka qareenada ayaa dhankiisa xaqiijiyay in afduubka ay geysteen ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka xaaskiisa ayaa warbaahinta maxalliga ah u sheegtay in tinkasiimare ee laga helay mid ka mid ah xaafadaha ku yaala duleedka kambaala isagoo ku sugan xaalad caafimaad darro islamarkaana ay jirkiisu ka muuqdeen jirdil iyo dhibaatooyin kale oo loo geystay tinkasimare ayaa ka mid ah xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka uganda si gaar ah xisbiga talada haya balse waa nin si weyn u dhaliila siyaasadda madaxweynaha dowladda silbiyadda uganda yuweri museveni afduubkiisa ayaa kusoo beegmay xilli dalkaasi uu isku diyaarinayo doorasho madaxweyne musevenina oo mar kale u tartamayo xilka madaxweyne si uu usii joogo kursiga ama kusii hayo qoyskiisa waxaana siddeetan sano jirkan ku fadhiyey kursiga tan iyo kun sagaal boqol siddeetan iyo lixdii balse iminka waxaa la loolamayaa bobbi wine oo ah ninka ugu weyn mucaaradka siyaasiyiinta mucaaradka uganda waxay museveni ku eedeynayaan inuu wado iskuday uu wiilkiisa genaraal mohosi kanerogba taliyaha guud ee ciidanka uganda uu u diyaarinayo inuu xilka kala wareego bob wine ayaa horey u sheegay in uu wajahayo hanjabaadyo joogta ah oo uga imaanaya taliyaha ciidanka uganda oo ah wiilka uu dhalay museveni kaasoo dhowr jeer bartii saxa ama twitter oo kusoo qoray hanjabaad dil ah oo ku socota dadka kasoo horjeeda aabbihiisa sida bob wine haddii aynu halkaa ku dhaafno qormadii maanta lagu qoray websaytka calamada markana websaytka reediyoga alfurqaan ehlada darool ay dileen maleeshiyaadka kooxda ridada oo dalbaday cadaalad waa cinwaanka lagu qoray warbixin maanta lagu qoray websaytka reediyoga alfurqaan maalintii shalay waxaa duleedka magaalada muqdisho ka dhacay dil loo geystay nin darool ah waxaana faahfaahin dheeraad ah laga helayaa dilkiisa daroolkan oo lagu magacaabi jiray xuseen yuusuf deereed ayaa waxay ehelkiisa sheegeen in dilkiisa uu ka dambeeyey guddoomiye waaxeed ka tirsan deegaanka gubadley ee muqdisho waxay ku tilmaameen in sababta loo dilay wiilkooda ay ahayd inuu si qasaba ku codeeyo iyagoo dalbaday inay cadaalad helaan guud ahaan xubintii hadalhaynta iyo guudmarka marigaha islaamiga ayaa intaa noogu eg bal markan aan idinku wareejiyo walaalka maahir maxmed si halkiisa inooga sii maqaado qaybaha ka haray barnaamijka faafreebka wararka aad buu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa walaalkeen nuur cali warsame abuushayba قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa si adag uga hadlay shacabkii ay maleeshiyaadka ridada ee bankarafta ee maraykanku tababaray ku laayeen deegaan hoostaga degmada afguuye afhayeenka golaha dhaqanka islaamiga ah ee wilaayada shabeellada hoose nabadoon mayow maxamed abuukar ayaa ka hadlay falkaasi bismillaah alxamdulilah waxda wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah magacayga suldaan maxamed mayow abuukar ahna suldaanka beeshayn tire innaa lilaah wa innaa ilayhi raajicuun dhacladadaas waxweyn ayaan kala socdaa xalay abaarihii tobankii saac ku aadkeedii ayaa waxaa dhacday nimanka murtasaqada ama ciidamadan hadda bangaraafta ah dhibaatooyin badan ayay deegaanadaas ku aadan zoonahan afgooye iyo degmada awdheegle inta u dhexayso dhibaatooyin ba-an ayay ku hayaan xalay waqti dambe oo maxay ahayd xilligii gelinka dambe ayay waxay ku weerareen deegaanka yumbis beer ku agdhow oo dhinacan bari soo xigto waxayna meesha ku dileen qoys dhan aabe hooyo iyo laba ilmo ayaga ay dhaleen iyo hal wiil kaloo ayaga ay dhaleen oo sagaal jir ah ay meeshii ku dhaawaceen oo dhaawaciisana uu aada garaaw u yahay oo hadda maxay ahayd isbitaal loo sii qaaday marka intaas kadib waxaa jirto nin kaloo isagana macnaha meesha beer ka tabcan jiray oo dhinacaas kaloo below below meel la dhaho ka imaaday isagana sidaasoo kale meesha ayay ku dileen marka dhibaatooyinkaas waa wax soo noqnoqday nimankan waxay maanta raadinayaan ama dhibaatada ay ugu socdaan ummadda muslimka beeralayda oo danta yar oo meesha degan ayay habeen iyo maalin ku habsadaan oo dhibaatooyinkan oo dilaalkan foosha xun u geystaan ayaana hore ayay ahayd tuulada gaalwari la dhaho sidaanoo kale shan qof oo iska beeraley oo kala gaargaar ah ayay ku dileen maalin dhoweyd sidaasoo kale deegaanka sabiid ee maxay saddex nin oo reer caanola ah ayaa meesha lagu dilay taasna hadda loo anaynayo saddexdaas nin dhinacan ugandheeska marka dhibaatooyin baan ay ku hayaan ayaan hore laba nin oo micnaha saasoo kale guryahooda maxay ahayd mareerey ka baxay caanool ciyaalkood kasoo baxaynayo gaaridameer wato hoobiye ay ku dhufteen marka dhimashada iyo dhaawaca bilaaxad waaye waxaa kaga sii daran dad iska masaakiin beeraleydii oo dhan beerihii oo dhan waxay ka dhigeen aag dagaal oo aan la geli karin qof walba beertii kaylaynta ugu taallo kii cambaha mooska maxay ahayd ee galleyda qof beertii tegi karo hal shay ay kasoo goosan karo malahan guryihii dhibaatooyinka hadda ay ku hayaan saasoo kale waxaad arkaysaa fuustooyinkii galleyda hadday tahay wixii kale u yaalay agabyadii kale guryaha micnaha dadka ka yaaleen maxay ahayd inay baabi'inayaan oo raranayaan cabdibilayaal ku qaadanayaan ay afgooya sii geynayaan marka waxaasoo dhan waxaad u arkaysaa dhibaatooyin oo maanta ummadan in deegaanka dhan laga barakiciyo inay tahay ninka hadduu gurigiisii aado uu isdhaho kaali macnaha meesha tuugaha maxay ahayd daraada hadda ugu dambaysa tuulada moordiile dad odayaal ayaa guryahoodii waxaa loo soo sheegay in la fiiqanayo oo maxay ahayd geleydii laga baxsaday dukaamadii la jabsaday matooradii biyaha beeraha ay ku bambaysan jireen in la furfuranayo meeshii ayay tageen ayagiiaba indhaha in laga xiraya waxalle maba idin dhaqaano tuugaa tihiin nimankii guryahooda inay wax ka dhacsadaan u tagay ayagii ayaa tuuga noqday dhibaatooyin badan ayaa meesha ka jirto oo deegaanka dadkii waa la barakicinaa waa la baabiyey hantidoodii ayaa la qaadanaa wax u harsan ma lahan dil ayaa usii dheer oon aan loo meel dayan
وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markana wilaayada bakool munaasabad dowlo loogu soo xirayay culimada degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa ka dhacday deegaanka buurdhuxunle munaasabada dowlada loogu soo xirayay culimada degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi waxaa ka hadlay mas-uuliyiin iyo culimo ugu horeyn qaar ka mid a culimada ayaa munaasabada gebagabada dowlada ka hadlay ilaahay subxaana watacaala ayaa ka mahadsan dowradaas oo wilaayada niingobati dowradaas oo magaajeela eraw dowratu sheekh nuur macalin cabdiraxmaan raximahullahu tacaala oo shicaarsheenna la eraw kunuu rabbaaniyiina bimaa kuntum tucallimuuna alkitaab dowradaas runtii mayba dareertay ilaa todoba maalmood iyo dareertii eed iyo eeda may wahaa nininka baraaruji ilaahay barakaayo walaayada eeda may wahaa hundurmeeda nininku dhondhowi maadaama u nahayni culimmadii deegaanka mase gobolka u nahayni eeda may waha aan faa'iidaysanay yaanka baraarugni maadaama sanadna ha dhammaaday madan insha allahu tacaala sanad cusub lagalahaayo sidii may waha una dadkii may waha doorkii kaayna oo culimmadanimada ah una unku ka faa'iideeyey fadni iga dacwada iyo dardardilinka jihaadka iyo may wahaa insha allahu tacaala tahriid alamru bilmacruuf wanahyi can ilmunkar ununku dhibgaadada fadni taasaa insha allahu tacaala ulajeedadiyeen ahayd waxyaalaha dowradaasay una ka qaadani oo ka faa'iidaysani may ba kumadhaayay ilaa dhowr kitaab yalla ka qaadadi kutubadaas may kumadhaayay akhlaaq ulculamaa kitaab leeraw alfutuur madaahiruhu asbaabuhu wa cilaajuhu kitaab leeraw yaa kumadhaayay may kale kutubadaasay kumadhaayay masaa'ilun muhima fi lasmaa'i waalaxkaam risaalo leeraw yaa kumadhaaytii may kale kumadhaaytay culamaa ulmati alislaamiya wadowru lmuntadari minhum yaa kumadhayti risaaladaasay culimmada islaamka iyo doorka laku sugaayo anigoo ku qiib qaadadaan jihaadka dhehdiis may kumadhaayay risaalo leerawyeena khatarulhay-ati tansiiriya hay-adoo dadka karishtaamayaayaan oo may waha tabashiirka iska magacaaway tansiirinta ahoo dadka nasaarayaayanoo gaalaysiyaayaan khatartiyoo leyin risaaladaas yaa kumadhaay may kale kumadhaayay risaalo yeena leeraw mulakhis دراسة ميليشيات القبائل أداة فعالة لمواجهة القاعدة رسالة لك مقاوو يكو مدهايتي وحيالة بدن أومي ومحاضرات يو توجيهات بدن يكو فائدة سني جزاكم الله خيرا ميلنا إن شاء الله تعالى ولا إذا ما يوري بلبك أرسلاني سند ويلب أنبمر ويلب أني داد برا يدو هندرميدة تتوقيدة صداها تبا صعوبيدي ما يبلنا جزاهم الله خيرا إلهي سبحانه وتعالى ما يواها عملك مقبول كوالا خاتم إن شاء الله تعالى إلهي ما يسين ويدياني إلهي وناكسين كخاتم هي أولا إلهي سبحانه وتعالى يمهديان نظن قوة معنا إلهي يمهديان إلهي dowradan sharaftale geemadale aleena waafajiyay haddana nin suurtageli bilaawshay dhammaad je allahaas aan mahad ahaan marka hore نبي إلهي مرادسها هي من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له إنك خير لنصوب ما لا أرد مرة أنباك تو مضاها أنجازي أري رسول أو بس وأنا كيف تنطن ويتن أرد أن دعاء الأري كل ما بأنه لتيغنا دعاء بل جزاكم الله خير الجزاء وبارك الله فيكم وتقبل الله جهدكم وأحسن الله إليكم وصل لنا كنت هذا مرنا كل من إنك فإيدوي فإيد بدن على كل غنى دورهم كان كلا كل ما يبقى ديارنا أنها الميل أنا بري إنه نقام فل وأنا قد بين مصيبتنا جيسن فأنت كل ديارنا إن شاء الله تعالى المان أوكلاد إذا إنك باهنا إن إن اللي نزيادة لأن إنك ننا يا حتى بلاو كل في ما نقول بنا نزيادة يعني هم باهنا نفوتي بركات إلهي سبركاي أنا قد بيا أرد وأنا أمل فمصيبة ديرسي إلهي نيوالا إلهي مرة مصيبتنا جورسي قال إلهي بابي ألجبي ما يقدر داري كل توصية يا كدرس زي مرنا وقتنا تلفوق جهاد كجرنا جهاد كن إلهي نصرني يسي قال إلهي جبي وسمين ما إنك باقيها ولا يروح من قالات يبر هورها يتكل إن اللي سلم عترة جهاد كل ينكها لأن شهرنا كل تاس مسؤولك لدير دارما إن شاء الله تعالى والله ما يقار هنك لدير دارما كل دتكار ده معنا إن دعوة جيسيام بلد إباديب ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahadle aan u waafajiyey dowladuntan ah oo qiimada badan eed badan aan ka faa'iidnay ilaahay subxaana wa tacaala mahadayaana bacda xamdilaahi subxaana wa tacaala wayba mahadayaana walaayadihinan galgaaladay rantunin samaystay wanaagun qaarkanan diyaaradayna ka mahadayaana bacda allaahi faa'iido badan ba kala kulugnay isburaarajiyowku wal eed muhiim ay aw cilmo badanna ka faa'iidaysani marka ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahadlay nicmadan taga inan ziyaadiyo meela ka darafaday ini un dadka oo muslimiinta ee hamiin imaalan uun ka dhex jarno wala gobod iyo sida haddaba walanqobodahayo juhuda labiyahayo dadaalka labiyahayo ini un marka lama laabna ilaahay subxaana wa tacaala aan ku dhawaanano shay waajiban oo dhanna wada saaran hadantan hata marka dowran galna in fadhiino oo nini buraarajiyey cuni walaayadaano iska kaaladahayno oo hondho laiskala shadahayo ilaahay subxaana wataala kama hasan walaaye noocaas a ilaahayna siiye oo dadkii hayto wali adduunyada ku wanaagsanaada faday iyo wali aakhiriyada yooba ku wanaagsanaada faday amiinka maalin howlanka jiraano aan dadaalayaano aan dhafaraayaan ilaahayna siiya maxdayaan marka khayr badanba kula kulunay intaasaa gabagabeeye wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa dowrada soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ah ee bokool sheekh cismaan abu cabdiraxmaan oo dardaarana muhiima u jeediyey culimada wilaayadaasi الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله ثم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أولا وآخرا ما يوم نغانا الله سبحانه وتعالى على آلائه ونعمه الظاهرة والباطنة إيه، تاسو إن شاء الله تعالى لهن كوابا كرنا سلام نمدي وإيمانك إيو إن شقالة ديميت نغانا الله سبحانه وتعالى كتاب شيء إنسرنان علينا وافجيان كما نغانا بعد الحمد لله سبحانه وتعالى ما يوم نغاي علماء الدين كي قولك جزاهم الله خيرا ميلا ششل دوغنا وصفران دورداس أو شنطة معلومات سعطي لنك مقدري شيخ نور معنا عبد الرحمن رحمه الله تعالى شعار جنها يكونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون يدي إذا نقمها سنين علماء قابكم مركيو هنجا جيبين سيهاجر لعنة يو قابك مركا نشاطك يو فرفرعون إذا كدسناي دروستن نسل مشاركة كل علمي وبا علماء دورون تلي نقوض بعلماء كفايلة يبا والكين فايدياس والكين آخرياس جزاهم الله خير الجزاء ونون علم بدنا كفايد نيون نفتيو علم بين التلاميذ هان هايتي جزاكم الله خيرا مركوغا يرو اسكو براروجينه يا كل ان شاء الله كوب بيرسدان لكن اوديالكا اما علماء جزاهم الله خيرا الهي بركاي eedi eeda marka meel raayan kama hadnagaan bacd allahi subxaana watacaala qaabkoodin dhugunsadeen iyo qaabkoodin ixtiraamen iyo qaabka marka meel raayan mushaarakadii quruxda badanaaytay aaraada iyo meel raayay walkastana isdhaafsaday jazaahum allahu khayr aljazaa walana sada marka mana hornaan sheegnay dowladu meelanka maga daray sheekh nuur maali cabdiraxmaan oo culimmada rabbaaniyiinta ah kamaa naxsabuhu wallahu xasiibuhu oo may waa xilli mujaahidiinta cadow iyo badanya meel raayay laha ku duulay duulaan culus laha ka qaaday culamaa usuu ibilaaye iyo walinyan dhan maylaraay dhinigoo nagadan ee sheekhaas usugahay oo jaamiciga ahayay caalimka rabbaaniga ahayay insha allahu tacaala san rajeyaan dadka mujaahidiinta meeluyin hansurumey oo culimmadii markaas doorjoog qaadaday oo maylaraay waajibkii culimanimo gududii soo ilaahayna subxaana wataala raaligeliya oo saasna ilaahay ka oofsaday si unan rajeyaan insha allahu tacaala ayaa aan ka maga darnay iyadoo tafaa'ulkana ee insha allahu tacaala in usugo oo kale nagano rabbaaniyiin una nagana dowladan kulle ahdaafta lanqobadii may haytaheen sida sheekh sheegay jazaahullahu khayra jazaa haddee culimmada iyo umarada haddee ilaahi subxaana watacaala meelka shal qaadi male culimmadooda umarada ah dadka diinta ka hogaamiya meel raay shariicada ilaahay maamulow shariicila ka dhagame oo bilaar ulbi hormuud ah culimmada iyo hormuudda ee dowlad un wadnana may u ahaan dowlad islaami ah oo may u ahaan xukunja iyo may la raaya marjiciyo iyo alkitaab wasunna iyo waay maadaama saasata marka maya culummada kaalantiyo kaalan runtii idin muuqato waay jazaahum allahu khayra jazaa iyadoo ahmiyadaas yo leyin iyo marka may la raaya ummadii walla bar haddii ata shariicada ilahay la tadbiiqi qudaad la naqdo la xukum haddii ata dhinac walba maal amru bilmacruuf annahyi can ilmunkar haddii ata marka doorsho iyo ahmiyadii iyo bulshada dhateeyo kuleyin dartiya iyo may bashaantay dowladun in walaalaha langobada oo culummada waana laka buraarujiyo culimmadan inta lay maa badan yihiin laakiin intaadan kuma muuqatay oo may la raaya in ku muhiimsanaayeen bax ku qiib galaan jazaakum allahu khayra jazaa arrintaasa marka hayti tan kalena may haytay ha maadaama sanad cusub la bilaawahay in bal sanadkii hadda laha dhaafi dacwada xeerjesadahay walbarashada xeerjesahay wilaayada guud ahaan axwaaliya in walbadan iskugu wareysaday bajarti in haddana sanadkan hadda biladahayo shaqadii iyo dacwadii iyo barnaamijkii qaabka laka dardar weelafadi yan in badan balaku hadlaay jazaahum allahu khayra jazaa ahdaafta marka dowru lanqobad ee kumid hayti mayba dardaarmaane walaalayaal culimmadii haddii un aniin hilgoona oo dadka kale ansaarnayne muslimiinta ahlu tawxiidka ee ansaarnayn oo dheeri ah yaa ilaahayna saari ilaahayna ballangan yaa niila gali ballantaasna may bahay tahay in ummata xaq lan edaayo ilaahay subxaana watacaala may balleewa id akhada allahu miithaaqa aladiina uutuu lkitaaba latubayinunahu linnaasi walaa taktumuunahu in un xaqa edaayna sidii usayin in sheegna maanan qarin taas waa waajib diineed allah subxaana watacaala una saari markasta xaqa unan gargaarna macajaynahan ummatana may la raay xaqa unan edayno baailka iyo xaq in la shal edaayo walaa talbisu lxaqa bilbaaili wataktumuna alxaqa wa antum taclamuun qodobka labaad culimmada haddii una anan ninku baahan yamay ba kumid ahaa tabliiqu risaala ilimay humbaarsagnaa warasatu lambiyaa iyo nabig sal allahu alay wasalam yaa nii tilmaamay alculamaau warasatu lambiyaa dadka ambiyada ilaahay dhaxlay iyo anna ambiyadan lacag iyo dahab iyo diinaar iyo mal ku dhaxlina walaa laku dhaxlay mayo waa cilmigaas ma cilmigaas laku dhaxlay cilmigaas usugahayay marka may wahay in ummatano deersino risaaladii gudana allah subxaana watacaala may baleeso nabashii hadalaw yaa ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbik wain lam tafcal فما بلغت رسالتك مرك إن شاء الله تعالى رسالة سيكون جدنا علماء قرية ما يبصارنا البيان والهداية وهداية الدلالة والإرشاد أما هداية التوفيق إلهي وأسوله markuu nin asbaabti la koyn wama calaynaa ila albalaaqu lmubiin in ummadu marka may waa unanku xakrne sada hadda bulweedoo daraasadii iyo walkast iyo kelimaadkii tawjiihaadkii dowrooyinkii haddii ata culammada doorsho maasha allah ilahi subxaana watacaala baraka yalana waxyaabaha kaloo nin yaallo culammada hormuudka nagadahayn may kumid ah alamru bilmacruuf wanahyi can ilmunkar oo marka may bu ahaa shacaa'irta islaamka ama islaamnimada dhan ba inta ka dur wareegadaasa la arki karo alamru bilmacruuf wanahyi can ilmunkar hata aljihaad fii sabiilillahi may laha hoos galay alamru bilmacruuf ma wanahyi can ilmunkar yaha hoos gale taas markii uunan ka dadaalno culimmada marka marka doorjo in marka mayo xisbidii alamru bilmacruuf wanahyi can ilmunkar iyo maamuladii degmooyinkii iyo culamaa udiinkii iyo ugaasidii dadka maana indhaha bulshada e in markastaba layska kaalmaysado mansurnaada jazaakum allahu khayran may walyar buraarjiifaday walaalayaal geeka may waxaan wadanka un roogn walaka duuli guud ahaan caalamul islaami duulaan oo saliibi ah iyo marka mana ka socda marka culammada maylanku baahanyaa kaalantiyo jihaadka in marka may la raayo dardargeliyaan waana nagadan qudwo dadka laka daydaayo ummataha bidhaan sidaasoo hafiir sidaas una naganan jazaakum allahu khayra jazaa waana qadiiman xadiidan saas ahaada jirtay dadka may la raaya ilaahi subxaana watacaala ka badbaadii jiray khataarkii oo kale markii caalamul islaami ha ka duulay xamladii sharisada haytay dhibka badan haytay oo ummato marka may la raaya lakaha suuqay oo dhibshe hoob laku sheekay qofka may la raaya culays wiin dareemo mana taas may waa dadka ilaahay ka badbaadiyo culumihayaan sida sheekhulislaam ibnu taymiya oo kale xilligaas roogi may kaloo kumid ah alcizi ibn cabdisalaam oo kale kumid oo shaafici raximahullahu tacaala culimmadaas oo kale ilaahay ka badbaadiyay markii in la kahay mutilan fatwooday gaalada ha isku dhawoy waa marka ti ibnu taymiya raaya haydi gaalada dadaal la jara tooxiisada laa ilaaha illa allah arab ku oran la waana mana salaadna tukudayano may waa gaaladiina la jaraan muslimiin boosee kala dagaalamaan ma eray haddii anoo ibnu taymiya ah kitaab qur-aan hata madaga saarad may la raay oo gaalada safjaho kabiir mana lanka kowla dilo aan halay dhiko ar ili mana ma in idaay haqi aan idaay marka insha allahu tacaala in una rabbaaniyin nagana culamada islaamkana saasa dhaqan johay salafan wa khalafan saxaabadii dhan culamadiyo sufuufta hore xaadari jiraan jihaadkiyo lanka daydi jiray jazaakum allahu khayra jazaa taabiciintii saas oo kale sida cabdullahi ibnu mubaarak oo kale ogsantiin cilmo fara badan wal ku dhahlay mana may may roogi jiray taquurtan laazimi jiray culamada marka insha allahu tacaala haddii ata lisaan haddii ata naf intaba may waa jazaahum allahu khayran haddaba ilaahay barakaaya eedii eeda may la raay waajibsho diineed gududahayana ka dhiirigeliyaan waana ka dardargeliyaan jazaakum allahu khayra jazaa insha allahu tacaala marka dadaalneen haddii ilaahay ogolaado qof kasta may larahay kaalantiisna buugay sala allah wasalam calaa nabiyina muxamedin wala alihi wasaxbi wasalam guud ahaana dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu متى الإسلاف بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى متى الإسلاف بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى